diyaar u xanuunnahay waxaad noo keenta inay nagu aamintaan waxna ku qabanno haddaan ku qaban karin inaan iskaga tagno meesha ayaan diyaarunahay marka waxaan dadka ku waalina waxa weye adeerow cashuurta iska bixiya waan idiin soo baaqi doonaa wixii laydinku talagalay bixiya ciidanka nala dhisa wadooyinka nala dhisa aan iska dayna dawaradan aan caadaysanay dawladaan caadaysanay iska dayno dhowr haysoodana walahi baa ku jira dawladaan dhaafno ma garatay dawladan inoo noqotay ma garanaysaa yoolka inoo noqotay yool qof walba inuu meel tagu doono soo dawarsado ama uu himlaylay taxi ka wado ayuu doonayaa oo dadkaa dadkaa aad haddaan kaa qaado waxa taa ka sharaf badan waddankaagood joogto oo aad ka shaqaysato aqalkaaga adu leeday usoo hoyato waa suuro gelinaynaa dad walba gacmaha isqabsadaan waddankeena khayraad ka buuxa waxaan kuu sheegaya anu wax weeye khayraadka waddan ka buuxa wadanada africa isagaa ugu sarreeya shuurtusaa weeyaan waxyaalo badan baana jira oo diidan wadankan inuu cadays ku taago because competition baa adduunka jira hadda ma garata waxaan ku weeninaysa beri waxa weye aan is aamino